بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibni fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu dikri dacfi alqalb kan wuxuu u baab yahay ka hadlin laga hadlo qalbiga taagta daran oon adkaysiga lahayn oon sabarka lahayn inuu halis ugu jiro inuu diintii u sabri waayo oo imtixaankii uu ku dhaco oo markaa uu kabaa'ir badan saa ku kasbado ama gaalnimada uu ku dhaco iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi warabatnaa calaa quluubihim waxaan xoojinnay qalbiyaalkoodii oo aan sabar ka buuxinnay oo xaqii aan ku sugnay markaasaa naftoodii ka jeesatay wixii ay ku sugnaayeen adduunyada oo nicmada ahaa markay iimaankii qaateen waxyaabihii adduunyo ee maaragtay isugu toosnaa waxbaa isbedelay uma aanay aaba yeelin marka taas alla qalbigooda xoojiye oo sabar ku arsaaqay oo qalbigooda iimaanku xoojiyey id qaamuu markay istaageen oo ninkii madaxda ahaa oo gaalka ahaa oo dhibka badnaa diqyaanuus la dhihi jiray wuxuu ku qabsaday ka tegidda ay ka tageen macbuudaadka isagu uu caabudayay markaas waxay ugu jawaabeen rabbunaa rabu samaawaati waalard annaga rabbigeen waa kii abuuray samaawaadka iyo dhulkaba marka cibaadadii rabbigeen ka tegi mayno oo ma aadayno makhluuqaad caabudaadood caabudi mayno annagu makhluuqaad lan nadcuwa min duunihi ilaaha bay yidhahdeen marka alla sokadii macbuud caabudi mayno laqad qulnaa haddii ay saasu dhacdo oo aan alla waxaan ahayn aan caabudno waxaan noqonaynaa kuwo ku hadlay shatataa hadal xaqi ka fog oo been iyo qalad ah weliba talaxtag iyo xadgudub uu ku jiro sheekh fasaan wuxuu leeyahay aafaadka qalbigu uu leeyahay waxaa ka mid ah ama qalbiyada ku dhaco ama laga helo taagdarradiisa markuu qalbigu taag daran yahay wixii dhib ah u adkaysan maayo allana malaha ku wanaajin maayo haddii musiiba ku dhacdo waa uu taag daraadaa ma adkaysto mana sabro qofkii marka aan dhibka qaabili karin xooggiisii baa daciifaya marka qalbigiisa qofku uu taag daran yahay waxaa cagsi u ah qofka qalbigiisa uu xoogga leeyahay oo uu alle ku kalsoon yahay dhibaatooyin ka dhacaya qofkaas qalbigiisa uu alle ku kalsoon yahay oo qalbigiisa uu xoogga u leeyahay ma saameeyaan dhibaatooyinkaas dhacaya ma saameeyaan wuxuu dhibaatadii ka soo baxaa isagoo madaxiisa kor u taagan yahay alla idinkiis laakiin kan qalbigiisu kan qalbigiisa uu daciifka u yahay wuxuu shabahaa kuwii alla uu yidhi oo min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin dadkii waxaa ka mid ah dad alle ku caabuda shaki iyagoo shaki ku sugan dhinac dhinac bay u taagan yihiin way iska fiirinayaan markay magaaladii madiine maaragtay usoo haajireen haddii ay arkaan haweentii oo u dhasha iyo maaragtay fardihiioo iyaguna u dhala iyo faraskiisiiyo isaguna dhala oo nicmo adduun uu helo wuxuu yidhaha diinkan waa diin fiican haddii laakiin islaantiisu ay dhali weyso oo fardihina u tarmi waayaan oo uu wanaag adduunyo heli waayo wuxuu yidhaha maya intii aan diinkan soo galaba faa'iida ma arag buu leeyahay laakiin in adduunyo un keliya wax ka fiiriya aakhiro ka fikeri maayo fain asaabahu khayrun haddii uu khayr u helo itmaana bihi waa ku xasilaa diinkii wain asaabatu fitnatun haddii maaragta musiiba ay ku dhacday fitno oo la imtixaano oo adduunyada wax ka naaqusaan inqalaba calaa wajhihi gadaalgadaal buu u laabtaa waa ridoobaa diinkii buu ka laabtaa maxaa marka sabab u ah qalbigiisi ee qalbi daciifa ah marka qalbigu marna aada buu u adkaadaa adkaanshadaasi ma fiicno oo qas waa la yihaa taas waa tii darsigii hore aan uga soo hadalnay marna waa uu daciifa waa uu taag daraadaa taasna iyadana lama rabo marka warabatnaa calaa quluubihim aayaddaas asxaabulkaafi bay ka hadlaysaa qisadoodana waa qiso aada loo yaqaano caan ah oo alla qalbigoodii buu maaragtay xoojiyey markay gaaladii ka beri noqdeen oy dhinac uga baxeen meel godahay aadeen marka oy galeen markaasaa hurdo dheer alla ku riday kadib alla soo bixiyey waxay la kulmeen dadkii oo isbedelay qolo kalaa timid oo hadda maaragtay muslima sida la sheegay kuwii hore oo markii hore ay ka dhuunteenna ay ka carareen gaalay ahaayeen laakiin iyagu waxay u haystaan inay maalin ama maalin barkiis un ay jiifeen welina gaalada ay meesha joogto saasay u haystaan mid ayaga kamid ay soo direeno waxay yidhaahdeen cunto noo soo iibi iyagoo cabsi qaba ma oga marka waxa isbedelay oo in gaalada meesha ka baxday lama socdaan iyagu laakiin maxalu shaahidku waa maxay laakiinse hadda maxalu shaahidku waa qowlka alla uu yidhi warabatnaa calaa quluubihim in alla qalbigooda xoojiyey markaasi ummaddaas gaalada ah maaragtay ka hor yimaadeenoo diinkoodii muujisteen markaasi ummaddaas gaalada ah ee xoogga leh ka hor yimaadeenoo diinkoodii muujisteen oo diinkoodii ay ku sugnaadeen kadibna alla karaamadaas u sameeyey oo saddex boqol iyo sagaal sannadood ayay macnaha hurdaayeen markaasaa kadib alla maaragtay soo nooleeyey karaamii marka taas u ahayd ile dad awliya ay ahaayeen oo alle u dhow iyo qowli tacaala alla qowlkiisa uu yidhi axasiba annaasu dadkii ma waxay u maleeyeen an yutrakuu in faraha laga qaadaayo an yaquuluu inay yidhaahdeen aamannaa waan rumaynay wahum laa yuftanuuna iyadoo aan la imtixaanaynin oo aan imtixaan maraynin walaqad fatanna aladiina min qablihim dadkii ayaga ka horreeyey waan imtixaannay faliyaclamanna allahu aladiina sadaquu alla ogaadee oo ogaadee kuwa ku run sheegay iimaankii ay sheeganayeen walayaclamanna alla ogaadee oo ogaadee alkaadibiina kuwa beenta ku sheega waxay ku hadleen oo ay sheeganayeen marka cilmigu waa labo midna waa kii horreeyey alla waxba kama qarsoona oo wixii iyagoo macduum ah yo alla uu ogyahay say noqon doonaanna waa ogyahay laakiin wixii marka ay soo baxaan ay bannaan ku soo baxaan wuxuu maaragtay ogaanayaa iyagoo mawjuud ah isagaana abuura yani yaclamuhu mawjuudan ay dhahaan culamadu qaarkoodna waxay ku fasiraan maaragtay wuu arkaa ile cilmigu waa ka caamsan yahay ru'yada maogta cilmigu wuxuu ku tacalluqaa waxa jira iyo waxaan jirinba yani wax hadda mutaxaqiqa ee banaanka yaalla iyo wixii macduuma labadaba cilmigu waa ku tacalluqaa laakiin ru'yadu waxay ku tacalluqdaa wax maaragtay mushaahadka ah ee la arkaayo sheikhu wuxuu leeyahay hay-adahan bilowga suuratlcankabuut waxay caddaynayaan in sunnada alle aanay isbedelin oo ah in alle aanu mu'miniinta ka tegaynin sida ay isaga sugan yihiin ilaa la kala sooco kan xun iyo kan wanaagsan sababtoo dadka islaamka muujisanaya qaarna run bay sheegayaan qaarna waa munaafiqiin oo balaaya u qarsoon haddii aan la imtixaanin maba kala baxeen marka munaafiqa iyo mu'minku kalama baxeen marka alle wuxuu doonayaa inuu kala sooco labadooda markaasaa dhibaato iyo musiibooyin baa dhacaya si dadkii muuminiinta ahaana ay u sugnaadaan kuwii munaafiqiinta ahaana warkoodu u caddaado aayaddii suurati aali cimraanna alle wuxuu yidhi maa kaana allaahu liyadaara almu'miniina calaa maa antum calayh alla ma ahaanin mid isaga taga oo faraha ka qaada mu'miniinta sida ay yihiin yani sidaa tiim farahan kaga qaadi mayno waa xataa yamiiza alkhabiisa min atayibi ilaa kan xun alla uu ka sooco midka wanaagsan wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alghaybi allana ma aha mid maaragtay haybka idin taalacsiiya idinka ma aha marka gaalkii iyo muuminkii inay kala socmaan iyo alla maarata dadka u imtixaana laakiin qof wax qarsanaya anagu ma garanayno mogta alla un baa maaragtay kala saara oo qeybkii la garan maayo sidaa darteed baa dadka loo imtixaanaa marka si munaafiqi muumka u kala baxaan iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi qaaluu yaa muusaa ina fiiha qowman jabbaariina nimankii yuhuudda ahaa waxaa lagu yidhi dhulka muqadaska ah galaa lagu yidhi ee laydiin qoray markaasi waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow ina fiihaa magaaladaas waxaa ku sugan qowman qolo jabbaariina aada u ad adag oo daran oo aanan awood u lahayn dagaalkooda waxaa lagu sheegay inay aada u dhirir badnaayeen aada u xoog badnaayeen aada jirkooda u weynaa wa innaa lan nadkhulaha annagu geli mayna yidhaahdeen xataa yakhrujuu minha ilaa ay magaalada kasoo baxaan iyagu fain yakhrujuu minha fa innaa daakhiluuna haddii ay ka soo baxaan waan gelaynaa bay yidhaahdeen sheekh fusaan wuxuu yidhi markuu aayadda ka hadlaayey waxay taasi ka mid tahay buu yidhi qulubtooda laciifnimadeeda waa quluub taag daran marka ay leeyihiin ina fiiha qowman jabbaariina magaalada qole aad u xoog badan baa ku jirta dhulkii muqadaskaa gala la yidhi yidhahda maya magaaladaas dad aada u xoog badan baa ku jira waxaa la sheegay marka niman camaaliiq la dhihi jira oo aada u xoog badnaa inay magaalada haysteen marka nabiyllah muuse wuxuu soo watay reer bani israa'iil si uu beytulmaqdis u furto markaasay fulayoobeen oo nimankaa xooga badan inay la dagaalamaan ay ka cabsadeen markaasi waxay yidhahdeen wainaa lan nadkhulaha xataa yakhrujuu minha geli mayno ilaa ay magaalada kasoo baxaan iyagu tabaruma haynay leeyihin laakiin dagaal la-aan hadday iska baxaan waan gelaynaa kadib maxay ku qatimeen fadhab anta warabuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun adiga iyo rabbigaa taga oo la dagaalama nimankaa annagu halkeenaan iska fadhinaynahay marka wixii qalbigooda ku jiray banaanka soo dhigeen waxaa taa ka duwan wixii saxaabada rasuulka sal slam maalinkii badar ay sameeyeen markii gaaladii muslimiinta iska hor yimaadeen oo gaaladana cadadkooda aada uga badnaa muslimiinta muslimiinta saddex boqol iyo dhowr iyo toban baa lagu sheegay gaaladuna kun bay ka badnaayeen baa layidhi oo hubkoodii iyo xooggoodii wata markaasaa rasuulka sal slam wuxuu la tashaday asxaabtiisii markaasaa miqdaad wuxuu yidhi rasuulka allou bishaaraysuu yiri annagu ku dhihi mayno sidii reer bani israa'iil ay nabiyullaahi muusa ku yidhaahdeen fadhab anta warabuka faqaatilaa ina haahunaa qaaciduun taga adigii rabbigaa oo la dagaalama nimanka halkaan iska fadhinaynaa laakiin waxaan maaragtay laakiin allan ku dhaaranne dagaalka waan kaala qeyb qaadanaynaa rasuulka allow midigtaada iyo bidixdaada iyo hortaada iyo gadaal meel kasta maaragtay waan kaa taageeraynaa xataa yaftax allahu caleyk ilaa alla maaragtay uu ku guuleeyo oo aad gaaladii ka adkaato maalinka beder muslimiinta saasay marka u hadleen marka mowqifkii reer bani israa'iil ay nebi muuse kula hadleen iyo mowqifkii bal saxaabadii rasuulka sal slam isu muqaaraneen mowqifka saxaabada marka waxaa ka muuqata in qalbigooda uu xoog lahaa oo iimaankooda u badnaa oo sabarkooda u badnaa yahuuddina waxaa ka muuqatay in qalbigooda uu daciif ahaa oo uu taag daraa iyo qowli lahi tacala alla qowlkiisa uu yidhi wamin annaasi man yaquulu aamanaa billahi faidaa uudiya fillahi jacala fitnata annaasi kacdaabi illah dadkii waxaa ka mid ah kuwa dhahaaya allaan rumaynay ibnu kathiir wuxuu leeyahay alla wuxuu ka hadlayaa qolo maaragtay xaqi beeniyey laakiin iimaan sheeganaya carabkii waxay uga dhawaaqayaan inay muminiin yihiin فإذا أوذي في الله haddii marka alla dartii qofkaa lagu dhibo oo dhib ku soo gaaro jacala fitnat annaasi imtixaankii dadka iyo cadibaaddoodii iyo wuxuu ka dhigaa kacadaab illaah cadaabka alle oo kale markaasuu ridoobaa oo iimaankii ka noqdaa oo caddeystaa gaalnimadii dadkii imtixaankoodii bani aadamkii iyo wuxuu ka dhigaa sida cadaab alle ka yimid xaggiis ka yimid oo kale markaasuu iimaankii ka noqdaa oo uu ridoobaa xusan wuxuu yidhi yani qofkaas hadda laga hadlaayo oo aayaddu ay ka hadlayso laba cadaaba hortiisa ah waa cadaab la cadaabaayo haddii uu diinka ka ridoobo oo uu gaaloobo iyo cadaab dadku ay cadaabayaan oo imtixaan ah yo haddana labadooda ma cadaabka dadka mase cadaabka alle shiikhu wuxuu leeyahay waxaa daran shaki kuma jiro cadaabka allaa daran marka inuu diinkiisa ku sabro siduu cadaabka alle uga badbaado dhibkii dadkuba ha soo gaaree yaa maaragtay ay raganimadu ahayd laakiin in la cagsiyo arrintii maaragtay la dabagediyo oo cadaabkii dadka uu ku dadaalo inuu ka badbaado oo kadibna cadaabkii alle uu galo oo uu ridoobo diin ka baxo taasi waxay ka mid tahay qalbigii taagta daraa ee laciifka ahaa yaa sabab u ah alla marka wuu kasii hadlayo wuxuu yidhi walain jaaa nasru min rabbika waa isla aayaddii moogta faidaa uudiya fi llahi jacala fitnat annaasi kacadaab illaah walain jaaa hadduu yimaado nasrun min rabbika gargaar alle xaggiis ka yimid hadduu yimaado oo aad gargaarsataan muminiinay ood gaaladii ka adkaataan oo haniimooyin aad heshaan layaquulunna dheheenoo dheheena gaaladaas munaafiqiinta ahaa inaa kunaa macakum waa idinla jirna annagu awalaysa allahu alla muuse ahayn biaclama kuwa cilmi badan bima fii suduuri alcaalamiina caalamka waxa qalbigooda ku jira iyo laabahooda waxay qarsanayaan walayaclamana allahu aladiina aamanuu alla ogaadee oo ogaadee kuwa muminiinta ah ee iimaanku u dhabta ka yahay walayaclamana almunaafiqiina ogaadee oo ogaadee alle kuwa munaafiqiinta ah ee gaalnimada qarsanaya markay barwaaqo ku jiraanna waxay leeyihiin oo wanaag la helo waan idinla jirnay muslimiinay waa kaasa dagaalka waan ka qayb qaadanay laakiin haddii dhibaata ay dhacdo way maaragtay haraan hadal xunna way ku hadlaan markay iimaanka ka ridoobeen kadib marka munaafiqiinta tilmaantoodu waa sidaas wakti kastoo la joogo iyo meel kastoo la joogo qulubtoodu waa taag daranta laakiin muminiinta qulubtooda alla waa uu xoojiyey oo iimaan baa ka buuxa iyo alla tala saarasho iyo sabar walahumaa wuxuu leeyahay saxiixeynka waxaa ku jira buu leeyahay laakiin xaqiiqatan waxay culimmadu leeyihiin waa bukhaari un baa wariyey can ibni cumar laga wariyay radi allahu canhuma isaga abihiis ba allah ka raali noqdee marfuucan isagoo xadiisku marfuuc ah oo rasuulka laga warinaya sal slam inuu yiri rasuulku sal ly slam almuslimu qofka muslimkaa ee iimaankiisu uu dhammaystiran yahay ee xuquuqdii iimaanka la yimid hadba intuu awoodiisa ay tahay waa man salima almuslimuuna waa qofka muslimiinta ay ka nabad galaan min lisaanihi wa yadihi carabkiisa iyo gacantiisaba marka xuquuqdii alle uu gudanayey iyo towxiidkii iyo daacadii alluu wuxuu ku daray inuu xuquuqdii muslimiintan uu gudanayo oo maaragtay aanu wax ka sheegaynin laakiin qofkii dadku ay ka nabadgeli waayaan oo muslim ka nabadgeli waayaan qofkaas waa qof muslima naaqisa walmuhaajiro ninka hijradiisu ay dhammaystiran tahay ee ammaananna waa man hajara maanaha allahu canhu waa qofkii ka haajiray oo ka tegey wixii alla ka xarimay dhulkiisii uu ka soo haajiray wuxuu ku daray inuu ka haajiro wixii alla ka xarimay hadduusan ka haajirin wixii alla uu ka xarimay oo uusan faraha ka qaadin xaaraantii waa qof hijradiisu ay naaqus tahay qofkaas isagoon hijradiisu ma dhammaystirna sheekh fuusaan wuxuu yidhi markuu xadiidkan tacliiqinayay yani qofka hadalkiisu uu ku bato xanta iyo isku diradiraalaha iyo caayida waxaas ka mid yihiin kabaa'irta waaweyneed ee laska reebay xadiidkan waxaa ku jira cay la caynaayo hadal badnaashada lana sheegayo qofka muslimkaa inay munaasab u tahay inuu carabkiisa qabto oo waxaan khayr ahayn uusan ku hadlin waxaa kaloo xadiidka ku jira daliil in qofkii carabkiisa ceshada iyo gacantiisaba muslimiinta ka ceshada intaasi ay ka mid tahay islaamkii dhammaystirnaantiisii meeshan uu yiri rasuulku sal ly slam walmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajirku waa qofkii ka haajiray wixii alle uu ka reebay wuxuu ku leeyahay hajirgusidiisaba waxaa laga wadaa waa ka tegid atarku baa laga wadaa waana noocyo badan yahay waxaana ka mid ah in qofkii muslimka ahaa uu ka haajiro dhulkii gaalada oo uu u haajiro dhulkii islaamka isagoo diinkii isla cararaya hijrada midda ugu weynana waa taas sidoo kale waxaa ka mid ah hajrigii in munkarkii iyo xumaantii laga haajiro oo aad ka tagto baraha ka qaado waarujza faxjuriya alla uu yiri asnaamtii ka tag baa alla uu yiri oo ka haajir meeshan markaa xadiidku uu yiri almuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu yani waa qofkii ka taga wixii alla uu ka reebay guud ahaan waxay soo gelaysaa islaamkiisii dhammaystirnaantiisii wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online